Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaasi oo dhameeyay jaamacadaha dalka islamarkaana shaqo ku waayay waxyaabihii ay barteen. Dhalinyaradan ayaa markii ay shaqo ku waayeen cilmigii ay ka barteen jaamacadaha magaalada beledweyne ka hirgeliyay goobo ganacsi u gaar ah kuwaasi oo intooda badan ku iibiya dharka noocyadooda kala duwan iyo khamiisyada iyo agabka carruurta. Xasan Cilmi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada ayaa raadiyo Beerlula uga warramay waxyaabaha uu iibiyo iyo sida nolosha qoyskiisa ugu maareeyo.
radio borila waan ku dhowahay waana mahadsan tahay waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne gaar ahaan ganacsatada dharka dharkaan iibiyo waxaa u badan khamiisyada khamiisyada kala duwan noocyadooda kala duwan ee runaantii khamiisyada aad iyo aada dhalinyarada xilligan hadda joogta u xiiseeyaan khamiisyada waxay ka yimaadaan magaalada muqdisho inta badan hargeysa iyo qaar kaloo ka yimaada bannaanka morocco waddanka morocco la yihahdo ka yimaada runaantii khamiisyada aad iyo aada loo iibsadaa dhalinyarada hadda aad iyo aad ay u kacsan yihiin khamiisyada noocyo kala duwan ay leeyihiin qiimahooduna sida ay u kala duwan yihiin u kala duwan yahay kala qaalisan yihiin qaarkood runaantii sanadkan waxaa la dhihi karaa sanadadii hore aad iyo aad ugu duwan yahay ee haddii la yidhahdo dharka iibsigiisa dhammaan caruurta dadka waaweyn aad iyo aad u badan yahay sidii sanadihii hore aad iyo aad ugu badan yahay la dhihi karaa ee aadan loo iibsadaa agabka sida dharka ee qalab kaloo ci- ciyaalku ciyaaraan kabaha iyo wixii la mid a aad iyo aad ayaa loo iibsadaa gaar ahaan khamiisyada anigaan iibiyo aad iyo aad ayaa la dhihi karaa waa loo iibsadaa sanadkan labiska ama dharka soo baxay sanadkii hore iyo sanadkana kala duwan Sidee baa noloshaada ugu maareysaa iibinta khamiisyada noocyadooda kala duwan?
Eh, alxamdulilah waa ku kalsoonahay aad iyo aadan ugu maaraya noloshayda iyo nolosha qoyskayga iyo waalidiintayda waana ku qanacsanahay inta aan waddanka dhoofi lahaa ama howlo kale oo aan qabsan lahaa waxaan tajribeeyey ama waxaan eh, ku qanacsanahay ganacsigaygan aad iyo aadaan ugu faraxsanahay